ee wax kastaba dhaqaale u baahan yihiin inta suurkii la raaco sagaashan iyo shantii laga dhigo aadan shoobow boqol labaatan iyo toddoba xildhibaan saddexdan gobol sow kuma badna dhaqaale ma aha wax la raadno xal oo xasilooni ah wax ay ku dhaqan galaan dowladan ay ku shaqayso ayaa la raadinoy iyadoo lama dadka gacanta ishaystaan oo walaal yihiin dowladan inay wax ka qabato deegaanka gobolada iyadoo ay ku magacaaban tahay inay wax ka qabato horumar gaarsiiso ayaa laga rabaa ma aha masharkaa nugu yaraana masharkaa nugu badana kaniinigii anigi wiilkaygii amseedigayga aan u dhiibi lahaya meesha laga waayna in meesha laga arka ma aha waxaa la rabaa waxay lagu heshiin karo dadka ku walaali karaan wax dadka wada gaari karaan in loo sameeyo dowladda dib u heshiisiin waaye qaabkay saddexdan gobol dadkii degan ay ku walaali lahaayeen wax ku qaybsi lahaayeen wax ku gaari lahaayeen dowladdan ay kor u qaadi lahaayeen taasaa dannoo ah anisaasaan kasaa bal in la dowlada koonfur galbeed maadaama dhowaan la dhisay soo ma haboona in la badiyo xildhibaanada si ay u qancaan beelaha koonfur galbeed dega walaalkay waxaa jira soomaali waxaweye wax la gaaraya maaha debashiisinteedana ma dhammaanayso wax la ogyahay weeye oo maaragtay meel aynan ka taagnayn male waxaweye looma dhammaa dalkan buyaa baabi'isay wax lagu faa'iidayana ma jirto dib u heshiisiin waxay u baahan tahay ninkii xalay qaday ood iyo qaaraan nama dhaantaan waa idin qaharayna nin maaragtay isaga xalay qaday dawlad ma noqonahay xildhibaan qadayna dawlad ma noqonahay marka waxa loo baahan yahay tiro la badiyo wax ma taraysa tayaa loo baahan yahay aniga waxaan qabaa hadalba kuma jire mar haddii dastuurkii uu ku qoran yahay meel kale loo dhaafi karo ma jiro maaragtay aniga waxaan qabaa in arrintii shalay lagu heshiiyey la qaato haddana kuwa kala dhahay iyakan waxay dhahayn teediyaa la burburiyey dastuurkii baa laga baxay wixii baa dhacay marka waa taagnaanaysaa waxaan qabaa dadkii hor ahaa amba ha saanaato amba ha qaanato wixii dastuurka lagu qoray ha la raaco aadan sooma wanaagsan dastuurka waxa uu qoraya in la raaco oo sagaashan iyo shan xildhibaan laga dhigo xildhibaanada koonfur galbeed waa runtaa waxa hagaya dastuurka dadka ay ku heshiiyeen ay wada saxiixdeen horta wax ka weyn male dadka waxaa kala hagaa dastuurka kala hagaa haddii kale isdhahayaaca dhaha dastuurka waa la laali karaa oo waxaa la dhihi karaa maadaama uu la arkaayo dowladan ay dib u heshiisiin ay tahay beesha caalamka la goobjoog laga dhigi karaa aydaaba og dowladan hadda waxaa waday miisaanad hadda meel u taalo dhaqaaleeda ninkii hildhibaan noqdo ormashar laga siina am ninkii wasiir noqdo ormashar laga siina hadda meel yaal ma jiraan dowlada sida ay u dhalatay miisaanid male dowlada miisaanid ay isku maamushaa miisaanidii ciidanka wasiirka hildhibaanada sheeg hay-adaha kala hagi lahay kala hagi lahay ayaaba meesha ka maqan marka horta hildhibaanadii hala helo sheeg inoo boqol iyo labaatan iyo todobadii madaxweyneha awood weyn buu leeyahay baabuurka ugu weyn dowlada koonfur galbeed madaxweyneha waaye oose qodob inuu laalo waa lagu khasban yahay waa isdhaxyaaca lagu sameeyey fudeeda lagu sameeyey madaxweyneha inuu dhgnuglaado fiiri maadaama dowladiisu dib heshiisin ay tahay ay curdun tahay intii isqaqabsi iyo colaad iyo fidna deegaan kasta ay ku abuurmi laheed aniga aragtideedii waxay ila tahay inaad qodobkan boqol iyo labaatan iyo toddobada wado kastaa loo maro si dadka ay walaal u noqdaan ay u heshiiyaan deegaankooda nin aan neeb u qabinoo dowladda nin aan neeb u qabinoo isla qaadaan dowlad wax qabatay u noqoto antaasaan qabaa ugu dambeyntii labadiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa xildhibaano taya leh si loo helo tiradee habboon in laga dhigo xildhibaanada xalkana muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa qalinna halka wuxuu ku jiraa in dastuurka la raaco sagaashan iyo shanta ee maaragtay la qaato lana sameeyo dastuurka marka uu leeyahay walaalkay uu leeyahay madaxweynaha ka fikiro waxaa bedeli kara markii baarlamaanka la dhiso sagaashan iyo shanta la dhiso kadib haddii oo wax la bedelaya la yidhaha iyakaa bedeli karo ma bedeli karo madaxweyne inuu hadda yidhaahdo maaragt isagaa lagu dhisay see lagu bedela oo ma bedeli karo waxaa bedeli karo markii baarlamaankan sagaashan iyo shanta ku qoran dastuurka ay ansixiyaan oo la dhameeyo yaa la dhihi karaa qodobkaas ha la bedelo waxa lagu daro oo meesha ka imaan karta maba la imaan karaba hadda meel laga soo geli karaba ma jiro aadan shoobow maxaad kasoo gabagabaynaysaa jiid aan ku jiido gacmo daalis waaye xalna ma aha soomaaliya waxay ku xogooday halkii meel dadka inay gacanta isqabsadaan lagu waaye fikradahaan oo isdababoodaya anaa dhahay iyo anaa dhahayda waaye aniga waxaan qabaa in gadaal wax loo dayo tanasulaad la sameeyo dastuurkan meesha ku qoran munasil qur-aan ilaahay soo dejiye maaha koonfur galbeed saddexdan gobol aan ku faraxsannahay aan ku soo rafaadnay hadda haddii herjiisinkaaynan wax la qiyaasi karaysan ahayn inay hadda dadkii deegaanka degan dadna calooshooda xumaato ilaahay kuwana allata kurida intay dhihi lahaayeen aniga waxaa ila quman dastuurka qoran qur-aan ilaahay soo dejiye maaha wax la sameeye waaye wax la sameeyena waa laga noqon karaa waa laga fiirsan karaa waxaan dhici karin male waan fudeeday u dhaheen fudeed kalaysan u dhicin dadka doobaladaan saddexdan gobol degan sidii loo walaaliya qaabkeed waa in meesha wax laga deexo